إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan oo qodobadii sana duhurnimadan waxaa ka mid ah dagaalo ayaa laga soo sheegaya deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee xabashidu ay gumaysato ku dhowaada boqol xubnood oo ka tirsana dowladda federaalk ayaa dhimashaya dhaawaca ku noqday weerar saacado badan qaatay oo xarakada shabaab lmujahidiin ay ka fulisay xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ah walaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa warbiyood waxay ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada kurtuunwaarey ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa dagaal culus waxay ku qaadeen saldhiga askarta maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaan dhaacadulaadka kismaayo askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa magaalada balcad waxa uu ku dilay wiil yar oo waday aabihiis oo xanuunsan gaari taw ah ayaa ciidamada kenya waxaa looga gubay weerar mujaahidiintu ay ku qaadeen filistiin ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera golaha dhaqanka ee shabeellaha dhexe ayaa waxay ka hadleen weerarkii xarunta maamulka gobolka banaadir iyo kii galcad iyo dhibaatada dowladda federaalka ahu gobolka shabeellaha dhexe ka geysatay xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa aad waxa uu jeediyey madaxda ugu sarraysa maamulka asigoona sheegay in ay hakad yihiin dagaaladii shareeca la dirirka ahaa ee maraykanku horboodayey intaa waa qodobadii warka u waaweynaa dhegsayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dagaalo ayaa laga soo sheegayaa deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee xabashidu haysato amaba gumaysato maxamed ciise ayaa ka waramaya dagaalo ayaa ka holcaya deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed kuwaasoo la sheegayo in laga soo abaabulay magaalada adis ababa meelihii ugu dambeeyey ee ay dagaaladu ka dhaceen waa magaalada tuligulid oo ka tirsan gobolka faafan halkaasoo ay ku dagaalameen ciidamo soomaali ah iyo kuwa oromo ah ciidamada liyu booliis ee oromo ayaa ku doodaya in loo soo diray inay mashaariic ka sameeyaan tuli guleed halka ay liyu booliiska soomaalida laga qortay uu diidan yahay isagoo dhanka kalena qabiil ahaan u kicinaya soomaalida mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaankaas ayaa sheegaya in ciidanka liyu booliiska oromadu ay sheegayaan in howshan meel fog laga soo hagay sagayagaa duqaydee halkan intaannu ka gurmanay iyaannu ugu tagnay halkii waxaad halkan ku qodaysaan waa maxay baan idhoo waxay yidhaahdeen oromiyaannu nahaye kor baa laga soo saxeexaye waxani wax idinka da'weyn weeyaan waa lagaga kaxeeyey kuma soo noqon kartaan baa layidhi sidii annagoo isku og uunbay kol labaad soo celiyeenoo yidhahan ma kuwanaan warsanayna ciidamadii bay keentay ciidamadii baa halkii soo dejisay jinacsani bay ku soo daabashay sidii baan annaguna diyaar ku noqonnoo ceelkii kolkay dayn waayeen laysku bilaabay itoobiya ayaa mar waliba isku dirta shucubta soomaalida oromada iyo canfarta oo ah dad walaalo ah taariikhda marka la fiiriyana hal saf kala dagaalami jiray itoobiya waxaana tusaale loosoo qaadan karaa xilligii axmed gurey kudhowaad boqol xubnood oo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa dhimashay dhaawaca waxay ku noqdeen weerar saacado badan qaatay oo xarakada shabaab almujaahidiin ka fulisay xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ah cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka warramaya mid ka mid ah ayaamihii madoobaa ee soo maray dowladda federaalku waxay ahayd axaddii shalay kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaalyahano ka tirsan ay weerar ku qaadeen xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka weerarka ayaa lagu bilaabay qarax weyn ah oo gallaaftay nolosha dad u badan ilaalada xarunta dhabbahana u sii xaaray ciidamo inqimaasiyiin ah oo gudaha u galay dhismaha inkasta oo tirakoobkii u dambeeyey uu dhiman yahay haddana war-saxaafadeed ee kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu xaqiijiyey dhimashada ee soddon iyo afar xubnood oo isugu jira mas-uuliyiin saraakiil shaqaale iyo askar kamida kuwa dowladda federaalka sidoo kale waxaa weerarkan ee ku dhaawacmay in ka badan lixdan oo ka kooban dhinacyada lagu weeraray xarunta iyo ciidamadii ee gurmadka usoo sameynayay in badan oo ka mid ah dadka dhaawacmay waxa ay kasoo boodeen dabaqyada iyaga oo qaarkood isku dayayay inay kusoo degaan xarko yaryar oo meesha lagu xiray oo aanay u tababarnayn sida loogu dego madaxda dowladda federaalku kama aysan hadlin ilaa iyo hadda weerarkan khasaaraha badan dhaliyey hase ahaatee ee waxay qaar ka mid ah saraakiishoodu oo xalay sheegeen in uu soo dhammaaday howlgalka iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku galeen gudaha xarunta maamulka gobolka banaadir war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee waxaa lagu ballan qaaday in howlgallada mujaahidiintu ay isdabajoog noqon doonaan waxa kale oo lagu bogaadiyey looguna duceeyey raggii fuliyey howlgalka waxaana lagu yidhi allah ayaan u mahad celinaynaa waxaan bogaadinaynaa haliyeyada dhiigooda u huray ee koryeelidda kelimada allah waxaanu leenahay alleh aqbalo camalkiina jihaadkiina ha barakeeyo cadowga allah waxaanu leenahay ha ku riyoonina inaad gabaad aamin ah ka heshaan goobaha aad ku dhuumaalaysanaysaan iyo dhagxaanta aad isku wareejiseen howlgallada mujaahidiintu waxay ahaan doonaan kuwo isdabajoog ah biidni illaah xarunta ee maamulka gobolka banaadir waxaa laga soo saarayay saacadihii lasoo dhaafay meydadka sodomeeyo xubnood oo ka tirsan ee dowladda federaalk ah oo qolal kala duwan lagu dhex joogtay qaarkood ayaa xataa e waxaa la sheegay in laga soo saaray musqulo ay ku dhuunteen si aanan loo arkin balse casarliiqii ciidamada mujaahidiintu ay ugu galeen halkaasi kuna toogteen saraakiisha howlgalka meyd soo saarista qaabilsan waxaa wejiyadooda ee laga dheehanayaa murugo aada u fara badan xarunta waxaa ka muuqanaya qaybo badan oo ka mid a burbur xoogan oo soo gaaray ha ahaado ee rasaastii ciidamada ee dowladda federaalku ay soo ridayeen amaba ha ahaadeen ee weerarada mujaahidiinta ee si gaara xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir ee ninka lagu magacaabo yuusuf jimcaale xataa saxaafadda ayaa loo diiday saacado ka hor in ay galaan oo xafiiskaasi ay soo sawirtaan sababtoo ah ee waa warka ugu muhiimsan waxaa intaasi dheer in amar lagu siiyey ee xubnaha maamulka gobolka banaadir inaysan kasoo agdhowaan goobta ilaa inta baaritaan lagu sameynayo markaasoo ay haddana usii bilaaban doonto in ay dayactir ku sameeyaan burburka xarunta muraayadaha daatay iyo derbiyada ee dumay qaarkood khasaaraha nafeed waxaa sii dheer khasaarahantiyeed gaadiid ayaa dowladda federaalk ah uga burburay weerarka waxaa sidoo kale lagu burburiyey qalabkii xafiisyada oo kombyuutaradu ay ka mid yihiin waxaa intaasi sii weheliya oo xusid mudan in xubnaha ugu sarreeya maamulka lagu eedeynayo inay shaqaalahooda shalay ka carareen markii qaraxii ugu horreeyey uu dhacay iyaga oo ka raacay gaadiidka aanay xabaddu karin ee bullet broofka loo yaqaano gaar ahaan laba nin ayaa la eedeynayay oo markaasi bannaanka taagnaa markiiba gaariga ayay ku boodeen oo shaqaalahoodii oo u gacan haadinaya ayay ka carareen intay albaabada kasoo xirteen weerarkan ayaa xarunta gobolka banaadir ee dowladda federaalk waxa uu soo xasuusinayaa bishii julaay ee sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii kolkaas oo la weeraray isla ee xarunta laguna dilay gudoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan yariisow agaasimayaal gudoomiyaal degmo iyo xubno kale waxa uu weerarkan ku soo aaday iyadoo dowladda federaalku ay la tiiraayeysan tahay weerarkii khasaaraha ba-an loogu geystay degmada galcad ee gobolka galguduud oo maanta xor ah islamarkaana ay ka talinayaan mujaahidiinta gaar ahaan wilaayada galguduud dadkuna ay kusoo laabanayaan waxaa kale uu kusoo hagaagay xilli uu xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk isbartiibada koonis ka sheegay in magaalada muqdisho ammaankeeda uu aada u adkeeyey waxay ahayd laba toddobaad ka hor gaar ahaana ay ka hortegayaan qaraxyada lala beegsado xarumahooda ku yaala magaalada muqdisho saasoo ay tahayna shalay waa la galay xarunta iyadoo saacado badan howlgalka uu ka socday waxaana haatan aad la isku weydiinayaa xarunta xigta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerarayso maadaama ay wacad ku martay ee war-saxaafadeedkeedana ku sheegtay in ay isdabajoog ahaanayaan weerarada lagu beegsanayo xarumaha dowladda federaalka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa warbiyood waxay ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada kurtunwaarey mahad cubeyd oo halkaa booqday ayaa warbixintan inoo haya maamulka islaamiga ah ee wilaayada shabeellaha hoose iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayay u suuro gashay in warweyn oo webiga dhinaciisa laga qoday ka hirgeliyaan deegaan hoostaga degmada kurtunwaari ee gobolka shabeellaha hoose wartan ayaa waxaa hadda ka cabaa dadka iyo duunyada la dhaqdo waxayna sabab u noqotay inay sii joogaan dad badan oo halkaasi isaga hayaami lahaa siday dadka deegaanku inoo sheegeen qaar ka mid ah dadka reer meyiga ah ee meelaha fogfog ka soo daaq raadsaday iyo odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa inoo sheegay in wartan ay ku soo aaday xilligii loogu baahida badnaa oo ah wakhtigan webigu guray islamarkaana lagu jiro jiilaalka waa kan mid ka mid ah dadka wartan ka cabaa oo aan la kulannay xilli uu arigiisa kasoo biyasiistay warta walaal kusoo dhowo adigoo magacaaga ku bilaabaya ee inooguna xijinaya bal halkan iyo waxa kaga muuqda iyo maamulka islaamiga ah arrinta uu sameeyey ee wanaagsan bismillahi raxmaan raxiim anigu cabdulaahi maxamed cali magaceyga koowaad walaal alxamdulilah aniga xooleyna nicmaa ku jirnaa anigoon ogeynin meeshan ayagoo baldoos la geliyey qarashaa la geliyey in- inkastoo anigana oo ershabeellada hoose anahay dhowey maduulan ka imaaday alxamdulilah ada xooleyna alxamdulilah gognana guri dartii way cabayaan alxamdulilah
waayahay bal xilliga abaarta ay ku soo aaday iyo xoolaha nacfiga u leedaha ka hor
alxamdulilah walaahi xilli abaar ay soo aadeen nadiif waaye oo xilli fiican oo noo sameeyey saacaddan hadda meesha laqoda leena xoolaha dhamaaleen sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa iyaguna sheegay in wartan ka hor xilliga webiga uu guro ay biyo qaraar ah cabi jireen balse maanta ay biyo macaan heleen
hadda wax badanaa noo tartay walaayada wowgii shabeelle waa taa ujeedo biyo la-aan waaye oonaa ka jira aniga meeshana waa warteena waa iska buuhdaa ilaah baa ku mahadsan anaga eelasheena dhannaa waaye meelaha kalean aroori jirnay tuulooyinka rafaadii dhib feelaan gala jirnay hadda waa ka baxnay alxamdulilah Eh, walaayada islaamka ku mahadsan walaayada gobolka ku mahadsan haa safaylaanka faraxsan qayb u ah In xilligan oo kale haddii la deyre tuulada un ku noolna eel madle dhowr eela laka qodi gareeru marka eeda tuulooyinka deriska aflow ilaa may orordaanay uraan uraan ororda jarni hadda walaayada eeda aan ka mahadsanna qarashka aad bixiseen iyo bal nacfiga halkan aad ka hesheen ka waran yaa badan manis dhow manis dhow nacafaga una ku helnaa badan dadka i duunyada i deriska walaalnyo waliba ilaa baa i boqolku kuyan may baashilama ku aado hayna intaasna sabaaba ninka socda wilaayada shabeellaha hoose ayaa waxqabad isdaba joog ah oo loogu adeegayo bulshada ka wada gobolka oo dhan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa dagaal culus waxay ku qaadeen saldhig askarta maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaan dhacadulaadka magaalada kismaayo warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka fuliyeen gobollo kala duwan haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka jubbada hoose ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland ay kaga sugnaayeen deegaanka singaleer ee dhacduleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose khasaare kala duwan ayaa soo gaaray ciidamadii weerarka lagu qaaday ugu yaraan saddex ka mid a ciidamadii la beegsaday ayaa ku dhaawacmay dagaalka waxaana ka mid ah taliyihii haystay ciidamada aagaas ku sugan kaas oo lagu magacaabo suleymaan qurtuley sidoo kale waxaa dhaawaca maxamuud ilkacase oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland waxaa sidoo kale dhaawaca maxamuud mataan oo asna ahaa askari kale oo ka tirsan ciidamadii la beegsaday dhanka gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay shalagelinkii dambe dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugnaayeen degmada diinsoor ee gobolka baay halkaas waxaa ka dhacay dagaal culus oo lala beegsaday ciidamada xabashada ethoobiya faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray isla baaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal ay ku qaadeen hameen hore deegaanka goof gaduud oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii halkaa ku sugnaa dhanka gobolka mudug gaari kula rogmaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ayaa waxaa ka soo gaaray khasaare xooggan gaari cabdibilo ah oo xawaaro sare ku socdaalayay ayaa shala gelinkii dambe ku rogmaday inta u dhexaysa hobyo iyo deegaanka ceelbuur oo ka wada tirsan gobolka mudug waxaana halkaa dhaawac ka soo gaaray ugu yaraan toddoba askari oo ka mid ahaa ciidamadii gaarigu la qalimay ciidamada dowladda federaalka ah ayaa goobaha ay ku sugan yihiin waxay ku marayaan xawaaro sare iyagoo cabsi ka qaba qaraxyo iyo weeraro uga yimaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasina waxay marar badan keentaa inay gawaaridu la rogmadaan islamarkaana ay la kulmaan dhimashada iyo dhaawacii ay ka cararayeen dhanka dhulka muslimiinta ah ee ay gumaysata kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka fuliyeen weerar lala beegsaday ciidamada kenya gaaritaw ah oo ay lahaayeen ciidamada kenya ayaa waxaa gubay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kenyaatiga weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka ceel raamo oo hoostaga degmada ceel qaalow ee gobolka mandheera askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa magaalada balcad waxa uu dil ugu geystay wiil yar oo waday aabihiis oo xanuunsan maxamed ciise ayaa warkan mar kale inoo haya ciidamada dowladda federaalk ayaa dil bareer ah u geystay nin darawal ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa toogtay cabdifataax maajar oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ku nool degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa la sheegay inuu ka dhacay dilkan halka loo yaqaano hiilweyne oo u dhexaysa balcad iyo muqdisho waxaana la yaab leh inay askarta dowladda federaalk ay bilaabeen inay dadku u adeegsadaan qoryaha waaweyn ee goobaha dagaalka loogu talagalay wiilkan ayaa lagu dhuftay qoriga dhishiikaha ah isagoo gaari nooha ah ku waday aabihiisa oo daryeel caafimaad magaalada muqdisho loogu soo sameeyey bilooyinkii iyo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalk ayaa kordhiyey dilalka ay u geysanayaan dadka shacabka ah golaha dhaqanka islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ka hadleen weeraradii xarunta maamulka gobolka banaadir ee muqdisho iyo kii galcad iyo dhibaatada dowladda federaalk ah uu ka geystay gobolka shabeellaha dhexe kadib weerar xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ah ee magaalada muqdisho halka oo ay xubno maamul ka tirsan ku dishay kuwana ku dhaawacday ayaa waxaa arrintaa ka hadlay indhalgaradka gobolka shabeellaha dhexe iyagoo u warramayay idaacadda islaamiga alfurqaan ayay waxay bogaadiyeen weerarka lagu beegsaday xarunta maamulka gobolka banaadir iyagoo sheegay in dowladda federaalka dadka muslimiinta ah ay dhibaato ku hayso sida aawadeedna arrinka ay ku faraxsan yihiin waxaa ka mid ah indhergaradka nabadoon mukhtaar dhuubow waxaan u aragnaa farxad aada u weyn waaye maanta gelitaanka la galay ay mujaahidiintu ay galeen xaruntii laykumadaraada gobolka banaadir oo weerar inqimaasiya lagu galay waa arrin aada loo soo dhoweeyey farxadeedana wadata iyadoo weliba ay qalbigeena ka qoyan tahay tii shala ka dhacday galcad ayaa haddana maanta farxad kale noo sii labalaabtay oo qalbigeena ay ku soo dhacday aad iyo aad ayaan usoo dhaweehaynaa haddaan nahay nuqabada wilaayadda shabeellaha dhexe waana arrin farxadeeda leh sidoo kale waxaa asiguna arrintaa ka hadlay nabadoon macalin maxamed macalin xasan oo ah hafayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe bismillaah alxamdulilah ilaah baa mahadle awalan wa aakhiran bacdallaahi waxaan u mahadcelihaa walaalaha mujaahidiinta ah ee shaqadaas fulihaya sidaan u aragna haddii waxaan jawaab ka bixiyo waxaan u aragnaa farxad iyo rayrayn iyo iyadoy mudan tahay booskaas booskii ay mataqaanaa dhiigga shuhadada lagu fura lahay dadka muslimiinta oo mucducafada oo meesha lagu dhibaateeyana laga baabi'i lahay si cadowgaas loo reebo aad iyo aadna ugu faraxsannahay waana soo dhaweyhina gudoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh cali biyow gaafow ayaan asigana weydiinay aragtidiisa la xiriirta weerarka lagu qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir sida iyagu ay u malaynayeen inay noqonayso sida ay maanta tahay waa waxaan ayaan filayn annaguna waa ku faraxsannahay waxaana leenahay allah u labalaabo hawsha ku socota insha allah waxay filayeen inay agaxirteen oo xisniyo ay samaysteen dhufaysyo oon cidu soo geli karta aysan jirin ay ciidan ay leeyihiin magacooda muxuu ahaa nabad sugid ay leeyihiin meel walba ay ku xireen koofiyahas wax walba ay samaysteen militari lama kala gaaray wax walbay magac ku sheegaanba ay dhigeen irid walba ay dheheen lama soo geli karo odagi dhahayay abeesaad faraqa ku sideen in maanta loogu galo meelihii ugu muhiimsanay waxaan isleeyahay howlaha uu wado iyo howlaha alla wado wax kala fog inay yihiin asiguise waa moogyahay marka arrinkaas isaga ah oo maanta meeshaas ka dhacday waa ku faraxsannahay ilaahayna ha u labalaabo indhergaradkan sidoo kale waxa ay bogaadiyeen weerarkii dhowaan ka dhacay degmada galcad ee gobolka galgaduud halka oo xarakada shabaab almujaahidiin ay ku dishay boqol konton iyo sagaal isugu jiray askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka uu tababartay ee la yidhaahdo danab iyo kuwa la yidhahdo gorgor ee turkigu uu tababartay laakiin labaduba ku suntanaa inay ka tirsan yihiin dowladda federaalka ah halkaasoo sidoo kale lagu furtay afartan iyo shan gaari iyo hubkii iyo saadkii ciidan oo saarnaa midda oo hadda dhacday oo ka dhacday wilaayada galguduud khaasatan degmada galcad ilaahay baa ku soo afjaray arrinkaasuna wuxuu ku yimiday allahu jalla wacalaa oon baryo badan oo muslimiintu baryeen iyo dhibaataday diinta ku haayeen iyo waxay kusoo duuleen oo kalaamu rabbilcaalamiin ay kusoo duuleen intaas iyo ducooyinka iyo istikfaarta haddii la badiyey allah subxaana wa tacaala wuxuu sahlay in iyaga dhama maabka dham laga wayo laga tirtiro taasuna waxay keentay guulo fara badan macnawiyaadkoo dhismay iyagoo kala faniinaya oo qaarkood maal hadda maalmahan la gurbihayay hogaamiyaashan dhaqanku waxa ay sheegeen in dowladda federaalka oo dhibaatooyin xoog leh ay ka geysatay gobolka shabeellaha dhexe kadib markii ay kusoo duushay waxay sheegeen in iyadoo shareecada islaamka laysku maamulayo ay soo weerareen ciidamada dowladda federaalka oo diyaaradaha dagaalka ee maraykanka kor ka caawinayaan islamarkaasina ku dhaqankii shareecada islaamka la burburiyey waxay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka ay yihiin burca diirata ah islamarkaasina wixii ishoodu ay qabato aan dib loo arkaynin guryaha siday u gelayaan waxay ka qaadayaan joodarayaashay qaadayaan daahmadakay guryaal ka furahayaan caruurta siday u dilayaan dad aragta waayaaba cid ay dhaafayaan malaha waxaa ugu daran wixii diinnimo loo yiqiinay ama ummad u diin ku eeg ay muse ay dadnimo ku laheyd waa diintee intaba sariibay ka siiyeen xijaabkiyaa ka mida waxay soo dejiyeen caweyska iyo balaayadi la sheegi jiray waxay soo dejiyeen wax allaalo diintu aysan ogolayn wixii al-shabaab idinka celishaan maanta idin fasaxaynaa waxay keeneen maandooriyihii oo dhinac walba leh amba jaad leh ama xashiish leh amba wax walba leh waxay keeneen wax walba oo la fiirsanayo cid walba ay isla hugundhuuraan naagiyo nimankii dharkii oo layska dhigay oo wadanuuda la yahay soo qudbayaan alkuutar u qudbayaan fiirsanaya ninka xunka ahayoo oo taliyaha ciidanka ahaa iyagoo qaawan uu dhex taagan yahay iyaguna qaawan yihiin haweenkii madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayay ugu baaqeen in uu toobo keeno haddii aan toobo u qornayna waxay allah ka baryeen in uu ummadda muslimiinta ah ka qabto xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu eed u jeediyey mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee maamulka isagoona sheegay in hakad uu galay dagaalkii shareecla dirirka ahaa ee maraykanku horboodayey mar kale warkan waxaa inoo haya mahad cubeyd maamulka hirshabeelle ee ka mid ah maamulada uu shayuhu dalka ka dhisay ayaa waxaa dhexdiisa hareeyey khilaaf muddo dheer soo jiitamayey xildhibaan ka tirsan maamulkaas oo lagu magacaabo aadan cabdulle cawaale ayaa ka warramay khilaafaad xilligan ka dhex jira maamulka hirshabeelle isagoo cali guudlaawe ku eedeeyey inuu isku dirayo qabiilada ku nool dhulka uu ka taliyo maamulka loogu yeero hirshabeelle
xaalad siyaasadeed ee ka dhex jirta maamulka hirshabeelle taasoo saddex qodob oo ugu daran aan rabo halkan inaan ka caddeeyo koonsalka la wareejinayo maamul waxaa la samaystaa iyadoo miirka la qabo oo magaalooyinku isku mid yihiin oo maamulku wada tegi karo hirshabeelle inta badanna shabaabaa haystay hadda intii badneed qaybaa weli shabaab haystaa maamullada lagu dhawaaqayo iyo isbeddelka maalin walbaba socda wax sharcigii waxaan sharci ahaynba oo u badan gobolka hiiraan waxaannu leennahay waa dibindaabiyo siyaasadeed xildhibaanka ayaa isagoo sii hadlaya wuxuu kaloo sheegay in cali guudlaawe uu ku dhawaaqay waxuu ugu yeeray dib u heshiisiin isaguna wuxuu sheegay inuu u arko dibu dagaalis
waxyaalo badanoo hadda anugu aanaan halkan ka sheegayn oo ninkii dhagaqabo ama indhaqabaa oo u jeedo ayaa socda dibu heshiisiin ayaa la yidhi dibindaabyo waay dibu dagaalisaan ka aragnaa dadka gogasha wada iyo dadka ku danaysana annagu waxaan u aragnay dibu heshiisiintaas dibu dagaalis siyaalisooleediina waa nugu bilowdeen la gubay deegaanaa la guba dadaa magaalooyin badanaa la baaba'shay howlahaasoo dhan waxay daba joogaan heshiisiinta la sheegayo uma aragna dibu heshiisiin annalaka joojiyo maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka ayaa bilaabay inay is eedeeyaan kadib markii ay kusoo fashilmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana hadda dhexdooda ka taagan khilaaf adag wuxuu sidoo kale khilaafkan ku soo aadayaa iyadoo qabaa'ilo badan oo ka tirsan beesha xawaadle ay heshiis la galeen mujaahidiinta al-shabaab warka wargeysaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa